wakiilka golaha hoose township ee bariga mandheera faysal cabdinuur ayaa eedeyn u jeediyey maamulayaasha dugsiyada sare ee ismaamulka mandheera faysal oo shalay hadal ka jeedinayay munaasabadii madharaka day ayaa sheegay in ardayda dugsiyada sare laga qaado lacago dheeraad ah oo uu ku sheegay saddex ilaa iyo afar kun xilli kharashaadka waxbarashada dugsiyada sare ay bixiso dowladda ismaamulka wakiilka waxa uu xusay in lacagahan dheeriga ah aysan awoodin waalidiinta His Excellency the Governor wuxuuna siiyey free secondary school ah macallimiinta iskuullaha haysa free secondary school ay ku ciyaarayaan His Excellency school markii la furo waxaa la dhahaa magaalada Mandera Smith soo gada waxaan la yaabsanahay kun iyo shan boqol oo Smith ah oo iskuul lugeyna daas macalinka gurigiis ku dhisanayna aniga meel lageyna ma garanayo iskuul kastoo magaaladan ku yaala smiidana laga qaadaya smiidka daa la soo dhaaf afar kun oo shilina la qaadanaya iyo saddex kun saddexad kun waxaa laga qaadanaya reer mandheera masaajid haddaad magacaawd lacagta masaajidka bixiyaa lagu dhaha waa lacagta masaajidka masaajidka waan ogolaani lacag tuushon oo dowlad national i d d ayaa mandheera lagu aruursanaya iskuul county government hadday ka dhigeen bilaash in bilaash lagu akhristaan rabnaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera